halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda oo aad si toos uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrban iyo hirarka efamyada ee magaalooyinka geeska afrika qaarkood
waa habeen sabtiya taariikhdu waa tobanka bisha janaayo sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadda waxaa si wada jira idinku daadihinaya anigoo haaruun macruufa iyo sahra cabdi axmed
aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta muqdisho joogo aan shirkan ka qayb galo waxaan rabay inaan mahad idinkeeni celiyo shaqo fiican baad qabateen waad isu timaadeen marka rajadeena waxa weeyaan inaad continue along the same way
wasiirka arrimaha dibadda ee kenya aamine maxamed oo ka mid ahayd wasiirada arrimaha dibadda ee igad oo maanta shirka ku yeeshay magaalada muqdisho warbixin ayaannu idinkugu haynaa waa waajib ina wada saaran oo qofba qofkuu itaaldaamo inuu gacan u fidiyo waa waajib ina saaran weyaan oo waa waajib khayrya anigaba in badan baa gacan qabata anigaba in badan baa albaaba ii furta marka qofka iga sii liitaana waajibay ku tahay inaan qofka ama gacan qabto ama albaab u furo ama afhayeen u noqdo ama u doodo ama u hadlo
codkii marwa eedna aadan ismaaciil oo maanta marti noogu ah barnaamijka martida makarafoonka qodobo kala duwan ayaan ka waraysan doonaa oo ku saabsan howlaha samafalka ay u qabato soomaalida iyo mujtamaca kale ee geeska afrika goordhow ayaad maqli doontaan qodobada kalean caawa idiin haynana waxaa ka mida barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington hase yeeshee waxaasoo dhammi waxaa ka soo hormaraya warkii dunida qarax xoogan ayaa lagu soo warramayaa inuu galabta ka dhacay magaalada kismaayo goobjoogayaal ayaa v o e da u sheegay in laba ka mida ciidamada amniga ee maamulka kumeel gaarka ee jubba ay ku dhinteen qaraxaasi oo ka dhacay agagaarka xaafadda guulwade goobjoogayaal ayaa v o e da u sheegay inay arkayeen ciidamada oo xiraya wadooyinka soo gala xaafadaasi iyadoo ay socdeen baaritaano waxaana warku intaasi ku darayaa in shan qof ay ku dhaawacmeen weerarkaasi kuwaasoo ay ku jiraan ciidan iyo dad rayid ah sida la sheegay waxaana saddex ka mida dadka rayidka oo ahaa haween loo qaaday isbitaalka magaalada kismaayo
wasiirada arrimaha dibadda ee urur goboleedka igaad ayaa shirkoodii ugu horeeyey muddo ku dhow soddon sano maanta kusoo gebagabeeyey magaalada muqdisho war murtiyeed laga soo saaray gebagabadii shirkaasi wasiirada arrimaha dibadda ayaa lagu sheegay in urur goboleedka igaad uu dib u xaqiijinayo xushmaynta qarannimada dhuleed madax bannaanida siyaasadeed iyo midnimada soomaaliya shirku waxa uu soo dhoweeyey dadaalada ay samaysay dowladda federaalk ee soomaaliya kuwa u horseeda in xal loo helo mushkilihii siyaasadeed ee dhowaan madaxda soomaalida ka dhex oogmay wuxuuna u hambaliyeeyey shirku ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke war murtiyeedka shirka ayaa hoosta ka xariiqay dhinaca kale in dowladda federaalka ee soomaaliya ay leedahay hogaanka iyo qabanqaabada dhismaha maamulka kumeelgaarka ee gobolada islamarkaana ay mudnaanta siiso ammaanka iyo xasilinta gobolada waxay caddeeyeen wasiiradu ay ka codsadeen dowladda soomaaliya ciidamada amisom in la ballaariyo siday hadalka u dhigeen howlgallada ka dhanka ah ururka al-shabaab ugu dambeyntii wasiiradu waxay ku booriyeen dowladda soomaaliya inay la timaado qorshaha la macaamilka maamul goboleedyada federaalka gaar ahaan sidii la isugu dhafi lahaa ciidamada qaran iyo dhismaha ciidamada booliiska ee gobolada wasiiradu waxay soo jeediyeen in sharmadaxeedka madaxweynayaasha ee wadamada igaad lagu qabto sanadkan magaalada muqdisho
saddex cisho oo weeraro argagixiso ay ka socdeen aanuraahda dalkaasi faransiiska oo ay ku dhinteen toddobiyo toban qof ayaa lasoo afjaray jimcihii shalay iyadoo booliiska faransiiskuna ay ku qabteen howlgalladaasi ay sameeyeen saddex qof oo looga shakisan yahay inay weeraradaasi ku lug lahaayeen weli waxaanan fare lagu haynin mid ka mida dadka looga shakiga qabo in ay ku lug lahayd weeraradii dhacay madaxda dalka faransiiska ayaa waxaa kaloo ay sheegeen in laba nin oo walaalo ahaa weerarkii ay geysteen jimcihii shacabkii la dilay kadib dibna ay xorriyadoodii u heleen dad ay ku haysteen waqooyiga baariis laba iyo toban qof ayaa lagu soo waramayaa in weerarkii ka dhacay arbacadii xarunta wargeysiyada ay ku dhinteen ciidamada booliiska ayaa sidoo kale waxa ay gaareen xarun suuq oo iyadu la yiraahdo kasheer oo ku taala baariis halkaasoo ay koox kaloo dablaya ay ku dileen afar qof dhowr kalena ay ku xabsiyeeyeen iyagoo markaasi geliyay qaboojiye lagu keediyo hilibka
mas-uuliyiinta waddanka indonesiya ayaa sheegay in kooxdii ku howladeyd baaritaanka burburkii diyaaraddii air asia ee ku dhacday badda java siddeed iyo labaatankii bishii disembar eeyna dhaaftay ay dibadda u soo saareen qaybtii dambe ee diyaaraddaasi kooxda heshay burburka qaybtan dambe ee diyaaradda ayaa gunta hoose ee badda java ka soo saaray iyagoo adeegsanaya xarko waaweyn oo ay ku xiran yihiin dallaayado ay ka buuxdo hawo baarayaasha ayaa ku rajo weyn in cajaladaha kaydiya fariimaha codka diyaaradaha iyo sanduuqa madow ee macluumaadka ay labaduba weli ku xiran yihiin qaarka dambe ee diyaaradda helista qalabkaasi ayaa muhiim ah in la ogaado sababaha dhaliyey burburka diyaaraddaasi oo ay ku dhinteen boqol iyo lixdan iyo laba qof
habeen wanaagsan waxaad wararkaasi ka dhegaysanayseen v o a washington shirkii wadamada urur goboleedka igad ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana diiradda lagu saaray soomaaliya gaar ahaana arrimaha nabadgelyada siyaasadda iyo higsiga sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka madaxweynaha soomaaliya ayaa saaka furay shirka waxa uuna ammaanay horumarka ay soomaaliya samaysay ee suurtogeliyay in shirkaasi lagu qabto muqdisho shirka ayaa galabta lasoo gebagabeeyey waxaana ka soo baxay warmurtiyeed faahfaahsan waxaase inoo haya wariyaha v o eda muqdisho axmed xasan colaad
shirkii wasiirada arrimaha dibadda ee igaata ayaa maanta si rasmi ah uga furmay magaalada muqdisho iyadoo diiraddana lagu saaray arrimo badan oo ay ka mid ahaayeen siyaasadda iyo ammaanka soomaaliya in la hormariyo shirkani oo lagu talagalay in uu socdo muddo hal maalin ah ayaa waxaa ka soo qayb galay dhammaan wasiirada arrimaha dibadda ee ururgoboleedka igad ugu horreynna furitaankii shirkaasi waxaa ka hadlay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaana uu sheegay madaxweynuhu inuu aad ugu faraxsan yahay in muqdisho lagu qabto shirka wasiirada arrimaha dibadda sharaf weyne ay u tahay dadka soomaaliyeed
Today the Somali people are proud to welcome you here and wish you all the success for this great meeting. I would like to thank you on behalf of the Somali people for the support and for the great sacrifices made in bringing wasiirka arrimaha dibadda ee etoobiya doctor tokros oo isna hadlay ayaa sheegay in muqdisho siddeed iyo labaatan sano kadib uu ka dhacayo kulan caalami ah oo ay yeelanayaan igad soomaaliyana ay hadda cagta saartay waddadii horumarka iyo nabadgelyada wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle oo la hadlay v o e da shirka kadib ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii shirka looga wada hadlay waxaa laga wada hadlay waxaa weeyaan in in laga wada sheekaysto halkaan marayno waxaa noo dhiman dariiqa loo mari lahaa si loo gaadho shan iyo tobankii baan ku jirnaa already marka lix iyo tobankii waa around the corner waa waa dhow yahay sidaan ku gaari lahayn marka waxaa ka soo baxay waxa weeye in la diray in waxyaalo waaweyn la qabtay ayaa la diray waddadu weli inay waddo adag tahay baa la diray waxyaalo badan inay dhiman yihiin baa la diray waxaa kaloo la diray in haddii sidaa maanta aanu soconno aanu soconno aan gaari karayno higsigaasi laba kun iyo iyo lixiyo tobanka marka waxyaalo fara badan baa la yidhi xoogga ha la saaro marka iminka dowladda la dhiso aad iyo aad waxaan ugu faraxsanay wixii ka soo baxay sidii loo qaabilay ee loo ogaaday wixii aan qabannay iyo siday
igaadqodobo ka soo baxa shirka oo muhiim ah qodobada ka soo baxay waa badan yihiin waxay ku kooban yihiin communikeyga ka soo baxay shirka waad arki doontaa dee idinkaa idinka aqsan doona laakiin waxaa weeye awalan in laysku waafaqsan yahay sida loo socdaa inay si fiican tahay geedi socodka lagu socdo ee la gaadhayo higsigaasi laba kun iyo lix iyo tobanku inuu wanaagsan yahay dowladaha igaad ku midoobayna inay socodkaa aanay ka gaabin ay sidaa u wadaan meelo quwadda la saaray baa jira amnigaa ka mida meelaha quwadda la saaray meelihii la xoreeyey sidii loo xoojin lahaa ayaa ka mida sidii loo xoojin lahaa wax looga qaban lahaa isku tagga meelaha la xoreeyey baa ka mid ah ee, sidii nolol loogu samayn lahaa meelaha la xoreeyey baa ka mid ah sidii sidii ee, ma garanaysaa inaan ee, loo abuuri lahaa capacity waxa la yidhaha dowladda loogu samayn lahaa baa ka mid ah waxyaalo fara badan baa la isla gartay laakiin waxaa very important oo anigu hoosta ka xariiqaya waxaa weeye in laysku raacay in si fiican loo socdo si fiican loo socdo ayaa laysku raacay Ta- ta- ay isku raaceen igaad wadannada ku gahoobay iyo international community-ga labada taasay isku raaceen aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaan qaban karno shir noocaas oo kale ah intaasi kadib waxa aan la hadlay qaar ka mid ah wasiirada shirka ka qayb galay gaar ahaan wasiirada arrimaha dibadda kenya iyo jabuuti aamina maxamed jibriil iyo maxamuud cali yuusuf
wala aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta muqdisho joogo aan shirkan ka qayb galo waxaan rabay inaan eh, mahad ini- idinka ini celiyo shaqo fiican baad qabateen waad isu timaadeen marka rajadeena waxa weeyaan inaad eh, na, you know, to continue along the same, the same way um, inaan soo noqono aan aragno idinkoodii shaqo fiican qabtay oo intaan ha- maanta ha- meeshaan joogno aan kasii fiicnaano
muqdisho markii kugu horreysay miyaa saacadda wasiir aad Ma- maanta igu horeysa Maanta igu horeysa.
maxaa kaaga baxay shalay iyo maantaad joogta
aad baan u jeclaaday aad iyo aad baan u jeclaaday aad baad u mahadsanteen
sidoo kale ee, waxaa noo suurta gashay inaan waraysi la yeelano wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda jamhuuriyadda jabuuti mudane maxamuud cali yuusuf mudane een, muqdishoaad timaadeen shirkii igada qabateen bal ka waran muqdisho iyo shirkii igada inuu ku- halkan aad ku qabataan bismillahi raxmaan raxiim waxaad ogaataa horta inuu shir taariikhi uu yahay kolka eh, shirkaasi eh, wasiiradoo dhan baa u dhannaa wasiirada dalka igaad Eh, madaxweynihii baa furitaankiisa ku dhawaaqay oo prime ministerka maaragtay gabagabadiisana joogay Eh, taasi waxay eh, ku tusaysaa ina- inuu shirkaasi eh, uu yahay natiijo muxuu natiijo u yahay haddaad tidhaahdid dadaal intaasoo sannadood la soo waday dadaal siyaasadeed ka nabad sugin iyo ka dhaqaaleba maanta muqdisho qofka maaragtay muddo ka maqnaa kolkuu ku soo noqda uu arko dhismaha ka socda waddooyinka la dhisayo dadka maaragtay moraalkooga iyo macnawiyaadkoogii eh, halkay gaadhsan tahay iyo halkay gaadhsiisan tahay waxaad arkaysaa inay wax iska bedileen wax weyn baa iska bedilay kolka maanta muqdisho iyo soomaaliya waddadii toosaneede ee ee deganaashada ayay si fiican ugu dhacdo eh, muddo laba sano kadibna eh, wixii midhihii kale la sugayey ee dastuurka iyo doorashada iyo tirakoobka waxaasoo dhan waxaan- waxaan u malaynaya habkii habboonaa ayaa loo dhigo igaadna waxay u joogtaa meesha maanta waa isgarabtaag waa solidarity taasna waan muujinay waana dadaalkiina waan sii wadaynaa maanta farxad weyn farxad weyn ayaa maaragtay muujinaynaa haddii aan annagu jabuuti nahayna aad iyo aad ayaan eh, u faraxsannahay lino midhaha iyo nato- natiijooyinkaas ayaan qayb qayb iyo iyo iyo dee eh, ayaan ku leenahay kaalin weyn baan ka qaadanay waan dareemi karnaa oo shirkii ka soo bilow carto oo nabadeynta ee, oo muddadaas ah, midhahan hadda maanta een, ee, in lagu qabto halkan igad shirkii Ee, waan dareemi karnaa jabuuti marka een, igad maxaa ku xogay shirkan shir madaxeed baa la yidhi ay laga- lagu qaba- qaba- qabanqaabiyo ee muqdisho Ee, taasina waa tallaabo kale oo- oo horumar ah Ee, ta saddexaadna igaad u maahina duweynaha ayaa ku soo jabi doona soomaaliya maanta furaska furmi doona adduunkoo dhan baa arkaya khayraadka soomaaliya jirana adduunka oo dhan ayaa maaragtee ee, arkaya kolka waxaan ku dari lahaa taas mustaqbalka rajo weyn ayaan uga qabnaa soomaaliya dadweynaha soomaaliyeedna waxaan leenahay maanta dalkiinii meel fiican ayuu socday kalsoonidaa abuurmaysa yaana la burburinin kalsoonidaa abuurmaysa waa in ninkaa gacanta ku haya kolka dhowr siyaasiyiin oo mukharibiin hadday meesha joogaan iska celiya dad argagixiso maaragtay doona inay meesha wax dumiyaan iska celiya annaguna waan garab joogsanaynaa siduu horumarkaasi una u joogsaninba oo la gaadho natiijooyinkii laga rabay maanta shirarkan iyo dee dadaalkan ay xukuumadda federaalku ay wado shirkani ayaa ugu dambayntii waxaa soo xiray ra'iisul wasaaraha dalka cumar cabdirashiid cali sharmaake iyadoo markii shirka uu soo dhammaaday kadib wasiirada arrimaha dibadda urur goboleedka igad ay dib ugu laabteen dalalkooda marka laga tago kan soomaaliya axmed xasan colaad v o a muqdisho
weli waxaad la socotaan idaacadda fiidnimo ee v o a somaali service ama laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waa kan haaruun macruuf oo isugu kaayo soo duway
kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan ay marti igu tahay mid ka mid a hogaamiyayaasha wakhtiga iyo dadaalka dheer ku bixiyey xuquuqda iyo daryeelka caafimaadka haweenka iyo dhallaanka oo shaqadeedana laga aqoonsaday caalamka edna aadan ismaaciil waa madaxa iyo aasaasaha cisbitaalka iyo jaamacadda edna aadan ee magaalada hargeysa waxaana ugu horrayn weydiiyey guulihii ugu waaweynaa ee u qabsoomay sannadkii hore guuluhu way isbiirsadaano wax inta la bilaabo sanad ku dhamaada maaha laakiinse de waxaan odhan lahaa guulaha aanu ku faraxsannahay waxaa ka mid a konton umuliso oo afar sanadood aanu soo bareynay kalkaali kalkaalinimada iyo umulisanimada oo ah darajada ugu sareysa imka aanu aanu si aanu gaadhsiino ayaa noo qalinjabiyey waxaan furnay laba xarumood oo kale oo aanu haddana iyana tababaro ka wadno oo magaalada gabiile iyo magaalada iyo degmada berbera ah oo aan hore aan nooga furnayn waxaa noo noo suuro galay inaanu gruubkii ama kooxdii shanaad ee gobolada laga keenayay la tababarayay umulisooyinkii laga tababarayay ee gobolada somaliland oona laga keenay toban baascaanood toban maxaan ku raha sanaaga toban soola iyo labaatanka kaleo gobol dalka intiisa kale laga keenay tababarkoodii noo socdo waxaa noo suuro galay xidhiidhka aanu xamar kula xidhiidhnay oo inta qayladoon nagaga yimid dumar fistula xag ku dhacay oo cid xaggaa ku samaysa la waayay oo dabeetana aanu keennay halkan oo qaliinadoodii halkan lagu sameeyey oo alxamdulilah ilaahay lagu gacan qabtay oo iminka intii intii bogsatayna ay haddaba noqotay toddoba sideed haday oo iyaguna qaliinadooda dambeeyeen oo iyagana bogsigoodii un la sugayo inay weli nala joogaan waxaan odhan karaa alxamdulilah haweenkii waxbaranayay oo tiradooda sii kordhayso oo jaamacadda kalabadho badh inta wax dhigataa waa hablo markaa dee guuluhu alxamdulilah way iska badan yihiin waa gartay markaan eegno dhinaca sheekooyinka haweenka aad gacanta ka siisa ama kuwa isku furanka ahaadaan ama ha ahaadaan haweenka la tababaray ama dadka kale ee arrimaha caafimaadka daryeelka caafimaadka u imanaya sheekooyinkii kuugu la yaabka badnaa ee sanadkan lasoo dhaafay aad la kulantay kuweeba haddaad laba iiga xusto horta waxaa horta horta sagaalkaa sagaal iyo tobankaa dumara ee gobollo fogfog laga keenay de horta waxay ahayd waxyaabo la yaab leh oo dee dad da-dooda aada u yar tahay oo muddo dheerna dhibaatadaas haysay oo la yaable weeyaan laakiinse wax intaa ka yaab badan oo aanu aragn qof istaag jooga maalba yaab buu arkaya laakiinse waxaan odhan karaa waxyaabaha yaab kale hee aamus leenahay way sii kordheen waxaa ka mid caruurahan ku dhalanaya calaamado aan hagaagsanayn way sii badanayaan su-aal baan markaa isweydiinaynaa tolow caruuraha tiradaa intaa la eg hore looma arki jirine ma meelaha ay joogaan unbay de isku dhiman jireen oo aan la tiradooda aan la ogeyn mise waa wax ficlan soo kordnay shaki waxaa markaa naga galaa tolow ma dawooyinkan beeraha lagu buufiyaa ayaa soo kordhiyey tolow ma dawooyinkaasoo dabeetana daadku qaado oo ceelasha ku shubo oo hooyooyinku markay uurka leeyihiin ay dawooyinkaasi malaha jirkooda galaan ayaa u sababa ilaah baa og toloma waxaa wax kaloo aynaan garanayn baa ayaa jira matoloma waxyaabaha badda lagu daadiyo sunta ee badaha lagu daadiyo ee hawadu soo qaado ee dabeetana beriga keento ayaa dumarkii uurka lahaa saameynaya waa waxyaabaha runtii xoog xoog xoog nooga yaabiyey nooga yaabiye oo aanu jeclaan lahayn in adduunku nala baado oo aanu jeclaan lahayn bal inta wax in waxaan laga gungaado oo la ogaado oo hadday yihiin wax laga hortegi karayana dee ummadda laga badbaadiyo waaye dhibaatooyinkan adduunku nala eega warjecaan lahayn dhibaatooyinkan iyo calaamadahan maxaa ka mid a waxaa ka mid a caruurahan ku dhalanaya burooyinka dhabarka kaga yaala xangullihii dhabarka ka soo baxayo waxa weeyaan caruurahan madaxa yar caruuraha madaxa weyn caruuraha xubnahoodu ay isku dhegdhegan yihiin ama qaar maqan yihiin ama gacmo maqan yihiin ama farayar fara maqan yihiin ama lugihii yaryaraayo oo curyaana marka horta abuurta ilaahay subxaana watacaala way iska badan tahay dee marmar waa la arki jiray laakiin sidanay usoo badanayaan ayaa naga naga yaabisay marka marka cilmiga caafimaadka la darsanaa waxaa calaamadahaas farta lagu fiiqaa sumaha waxyaabaha sunta ah ee chemicalska ah ama cayayaanka lagu buufiyo ama badda lagu daadiyo waayo daruus la sameeyey oo meel dawooyinkaasi ku badan yihiin muracyadii iyo qorotooyinkii iyo dabagaalayaashii ku noolaa meelaha sumaha lagu buufiyey waxaa la arkay in mulacyadii iyo iyo qorotooyinkii iyo mulacyadii ay wixii saameeyeen oo calaamado aanay lahaan jirin lagu arkay dee wa markaa wixii bani aadamka bay usoo gudbayaan ka wuxuu intay unugan yihiin in laga hortago la ogaado oo ama la yidhaahdo waa waa amar alle oo dee ama kuwii hore may iman jirna may soo ururi jireen meelahoodin bay iska baqsii jireen waa gar ama ficlan wax jira weeyaan waxa laga qabto tiro intee la-eg baan ka hadlaynaa dad intee la-eg bay saamaysay ilaa hadda intaad idin ka warqabtaan horta caruuraha aanu aanoo yimaada ee qaliinada lagu sameeyo laga sii daayaa biyaha iyo laga sii daaya madaxyo waaweynadu iyagu boqol iyo dhowr iyo lixdan bay ma- ayay marayaan waana tiro laba sanood gudahood kuwa dhabarka burooyinka ku lehee buro xanguluhu halaa ka soo baxee dabeetana la jeexay dib loogu celiyey la hagaajiyana iyagu qudoodina kama yara ilaa konton iyo lixdan kama yara marka waa tiro ka badan mid iyo labadii sanadkii la arki jiray waa gartay deegaanada u badanna waa kuwee afarta koone ee dalka way ka yimaadaan ethoobia way ka yimaadaan soomaaliya way ka yimaadaan somaliland way ka yimaadaan qaar jabuuti ka yimaadaan way jira kayi- way jiraan geeska africa oo dhan bay ka yimaadaan marka in la iska kaashado oo cilmiga horta la baadho ba waxan wax ay- wax halkay ka imanayaan la ogaado oo haddii ay wax ka qabasho ay ay leeyihiin hada wax laga qabto laakiin suntan ilaa khiyaasta ah ee ama cayayaanka lagu dilo ama wax lagu buufiyo ama jaad ha lagu buufiyo ama beer ha lagu buufiyo ama meel ha lagu daadiyo dhibaatooyinkooday leeyihiin oo taxadirkooday leeyihiin kuwa badda lagu daadiyaana waaba iyagoo kaba sii daran oo inta dalalkoodii laga keeno laga soo fogeeyo ayaa xeebaheenna iyo badaheenna lagu daadiyaa waxay u baahan tahay talo iyo fikrad caalamiya oo midaysan oo meel looga soo wada jeesto wa waa gartay markaad si dareenkaaga gaarka muxuu yahay oo sababaya een, dhibaatadan anigu wa- waxay la tahay badaheenna oo u baahan in ilaalin intaa ka badan loo sam- lagu sameeyo waayo waxaan tuhmayaa in waxyaabo lagu daadiyo oo ama dad qaar ay macaashba ka dayaan oo dadkan sumahan iibiyaa ama sumaha daadiyaan way dad bay dad bay maciinsadaan ama dad bay abbaansadaan ama dad bay lacag siiyaan si badahooda loogu daadiyo markaa qofka lacag ka qaatay een, dadka maraakiibtaas sunta sida iwa waxay ummadoodii ku sumaynayaan bay qaadanayaan iyaguna ka badbaadi maayaan ehelkoodna ka badbaadi maayo dalkooda ka badbaadi maayo in meel looga soo wada jeeso sida dalalka kaleba u diidaan oo ay ay ay ka mamnuucaan in badahooda lagu daadiyo waxyaabahaas in inaguna aynu ka yeelano anaguna ka yeelano waa loo baahan yahay een, go-aan midaysan oo laga fogeeyo ummadan tabaalaysan ee dhibaatooyin badana hore usoo mareen tanna loogu sii siyaadiyaa waa khalad waa gartay een, haddaan u gudbo dhinaca gabdhaha haweenka qabay xaalad caafimaad oo aada u culus oo waxaa jiray ee, dibadaha wadanka aad u qaadeen bal iiga sheekee kuwaas iyo siday wax idinku qabsoomeen
alxamdulilah horta waa waa dhibaatooyinkaasi way iska badan yihiin Een, in badan caruuro badan baa naloo keenaa Ee, inan baa jirtay aanu australia u dirnay koob iyo toban sannadood bay igu qaadatay inantaa xal loo helo mushkiladeeda waayo dee lafaa maqnaa Een, wejigaa in maqnayd sankaa wax ka maqnaayeen daankaa wax ka maqnaayeen Een, iyadoo laba jira baa nabar gaadhay Een, koob iyo toban sannadood bay nagu qaadatay marka alxamdulilah koob iyo tobankaa sannadood cisbitaal yeelo oo idhaahdo waan u qabanaynaa ee qofkii keena oo aanu viisooyin u weynay way badnaayeen Ee, cisbitaallayada waanu samayn doonaa ee kharashkii iska bixiya iyana way badnaayeen cisbitaallo cisbitaal yidhaahdaa viisihiina waanu usoo saaraynaa kharashkiina waanu ka bixinaynaa farsamadiina waanu u qabanaynaa toban iyo kow sannadood bay nagu qaadatay ilaah baa mahadle waxaa kaloo jiray ilmo yar oo isna reer iska tabaalaysan oo wadnuhu een, cidhiidhi wadnuhu xididada oo cid- een, wadnuhu ay xidhnaayeen Ee, dhowr caruura oo oo aan u diray aanu miciin adduunka u weydiisanay mid bay ogolaadeen midii baa la qaaday maraykan baa la geeyey waa la soo hagaajiyey maasha allah inantii waa caafimaad qabtaa way kortay malcaamad bay hadda gashay alxamdulilah marka horta baahidu way iska badan tahay laakiin baahida cidda kuu soo jawaabaysa ama si buuxda kuugu jawaabaysa ayaa adag dhibaatada ugu weynna waxay dee naga haysataa waxa weeyaan viisihii baan loo helayn iyo qofkii kaxaynayay viisihiisii baa loo baahayay waa ilmahan yari maaha warqad boosta lagu ridayo waa qof buka waa qof u baahan in la qaado lala socdo loo afceliyo lala joogo lana soo celiyo oo hadhowto wadadii haddana jidkii dib loola soo maro marka isugeynta farsamo howlahaasoo dhami waxay noqdaan qaar naga qabyooba laakiin haddii aanu qofkii aanu hello ee ilaahay meel micii nooga furaaba waa alxamdulilah dhowr iyo toban baa iminka noogu jiraa aanu adduunka hala kaashanaynaa wixii ilaahay ka qaybshuun bay noqon haddii loo helana waa loo heli iyo haddii kala dadaal annaga xagayada kuma baaqan waa garta marka caruuraha weliba waxaa noogu daran caruuraha wadn ku dhasha dhibaatooyinka wadnaha ee aan meel takhasus kaale mooyaane waxba loogu qaban karaynin marka anagu adduunka meeshii laga geynayaaba waan waa annaga waa tuukaayo mid qaaradaha adduunka meeshii la geynayo haddii meeshaa la geynayo ay tahay meel farsamadaas taallo oo lagu yaqaana annaga dalalka waa tuukaayo mid farsamada waa tuukaayo mid dee ilmihiina waxay siinaysaa iyo reerkii ilmaha dhalay dee waxay siinaysaa xal marka sacabadaanu hoos haynaa adduunka caruurtaas waanu u doodaynaa waanu u hadlaynaa ciddii dooda iyo iyo hadalkaana nagu biirinaysa qoob iyo qaylana waanu u baahannahay aynu wax isku biirsanno imisaa idinku jirta liiska hadda oo aad xaaladooda culustahooda wax u doonaysaan hadda hadda sideed baa diyaar warqadahooda diyaariyeen oo adduunkaa u kala dirtay oo aanu weli jawaab aanu aanu la'nahay laakiinse la baaray oo safri kara waayo waxaa jira caruuraha safri karayn baa iyagana hadda ku darso xisaabta kuwa aan safri karin oo diyaaradii qabanayn baa jira markaa kuwaasi dee halkan oo loogu yimaado oo dalku noqdo meel qaliinadaa wadnaha wax looga qaban karo moobiye ama diyaarad cisbitaal ah oo lagu qaado uun ayo ayaa xalkooda kuwaa noqonaya laakiin diyaaradda caadiga ah ee uma dadku fuula ee commercialka ah laguma qaadi karo waa diyaarad cisbitaala oxygen leh khubara la socoto oo haddii wadnuhu istaago la kicin karo oo dee ilmahan loo diri maayo meel haddii shaki laga qabo inuu dee dhexda kusii geeriyoonayo markaa wixii waa la isu miisaamaya laakiin sideed safri kala kana oo xaaladoodu halisna tahay laakiinse safar iska xejin karaya hadda sideed baynu haynaa waa gartay kolley dadka sidaadoo kale ah ee samafalka bixiya ee dadka gargaara ajir weyn bay ka helayaan dhinaca ilaahay laakiin haddana adduunkana aqoonsi ma uga hesheen waxaad maqlayay sanadkii hore in abaalmarino laguga aqoonsaday hawsha muhiimka eed u hayso dadka mujtamaca soomaalida bal waxiiga sheeg dhinacaasna waxiiga taabo de horta horta aqoonsiga waa ta ilaahay weeyaan taasaa mar uga qiimaheedu aan la soo koobi karayn marka aad wax samafala samaynaysana uma samaynaysid aada bini aadam abaal ka heshid ama aad magac ka heshid ama aad adduun ka heshid ama aad manfac ka heshid uma samaynaysid ee qofka bini aadamkaa ee dhibaatadu haysato ee aan miciinhay kala haysanin ee ilaahay kugu soo beegay ee kuu keenay ee kuu soo magan galay ee sacbada ku hoos dhigay ayaad oranaysa ilaahu qofkaa igu astr ilaahu qofkaa wax igala qabo ilaahu haddii qofkaasi dawo leeyahay ilaahu nala qabo barta noogu fiic ilaahu ciddii dawadiisa haysay ilaahu qalbigooda noo soo noo soo jeediyo ilmaha ama qofkaa ilaahu noogu beer naxariista ee qofkaa wax ugu qaban lahaayeen way xanuunadaas dee boqolaal kun baa lagu daweeya dee boqolaal kun boqolaal dollar baabaanay haysanin dadkan kumanaan iyo boqolaal kun daafo marka horta looma galo oo lama yidhaahdo aan wax ku helo oo magaca ku helo magac iyo intaa ama waad leedahay ama ama ama ama heli maysid abaalmarin abaalmarinahana waxaan anigu runtii ka jeclaan lahaa inta aniga ama balad laygu tulayo ama waxaan miis saaro la isiinayo in naloogu bedelo ama maqasyo ama qalab caafimaad ama dawooyin ama waxyaa wax lagu baadho ayaanu runtii ka jeclaan lahay lakin dee qofku markuu isagu hajada ku siinayo isagay jirtaa inuu ama cimaamad ku siin ama macawid ku siin ama ama ama ama koob miis la saaro ku siin marka de alxamdulilah jaamacadda maxaan ku raha university of pennsylvania ayaa ayaa ii garatay caafimaadka guud inay inay sameeyaan abaalmarin igana dhigaan qofkii ugu horreeyey abaalmarinta ay siiyaan iyo doctor honorary doctor degreena iga dhigaan horena aan u wada shaqayn jiro macalimiinna way iisoo diraan anna sanadkii bisharbi mar baan tagaayo halkaa kasoo khudbeeya ardaydooda iyo lasoo hadlaayo ana duruus kasoo bixiya marka taasi waa mid sanadihii deyna dhaafay dabcan france baa jirtay sanadihiina dhaafay waxaa jiray wales cardis baa jiray waxaa jiray meelo badan oo maxaan ku dhaha igu qoray haweenka gargaarka sameeya abaalmarinta la siiyo waxaana ugu dambeysay inaan ka tegin oon iloobina markii ugu horreysay ee dal muslim ay abaalmarin isiiyo oo koob isiiyo waxay ahayd kuwait oo bishii december ayna dhaaftay aan tegay oo haweenka muslimkaa ee khidma khayriya sameeya abaalmarin la siinayay bay ana igu yeedheen oo ay siiyeen oo ana aan runtii aada ugu farxay waxaan leeyahay alxamdulilah haddii walaalahayo dadka aanu diin iyo dabeecad iyo aanu wadaagnaa arkeen oo ogaadeen ama aqoonsadeen inaanu wax yar qabanayno waa alxamdulilah laakiin marka khidma khayriya la sameynayo waxaa waa waajib ina wada saaran oo qofba qofku itaal dhaamo inuu gacan u fidiyo waa waajib ina saaran weeyaan oo waa waajib khayrya anigaba in badan baa gacan qabata anigaba in badan baa albaabo ii furta marka qofka iga sii liita ama waajibaygu tahay inaan qofkaa ama gacan qabto ama albaabo furo ama afhayeen u noqdo ama u doodo ama u hadlo ama warkiisa aan ummadda adduunka isii taliyo
barnaamijkii martida mikrofoonkuna waa naga intaas waxaa toddobaadkan marti igu ahayd edna aadan ismaaciil madaxa iyo aasaasaha cisbitaalka iyo jaamacadda edna aadan ee magaalada hargeysa inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale nabadgelyo
barnaamijkaasi martida mikrafoonka haaruun macruuf ayaa nala socodsiinaya aad buu u mahadsan yahay barnaamijkaasi waxaa naga xusuusina waraysigaasi oo dheer oo dhammaystiranna waxaad ka dhegaysan kartaan bogga v o e da ee somaali v o e com
haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii caweyska washington iyo sahra ciidla nuur
dhegaystayaal kula soo dhowaada barnaamijkeenna caweyska washington oo qodobada aad ku maqli doontaan ay ka mid yihiin hadday ii ogolaadeen sanadkan cusub bay ii ogolaadeen marka waan fikiro joodarigayga intaan laalaabtay mar qura unbaan is arkaanoo eliboorka taagan inta imanisa xaaskayga halkaasaan ku sugayaa lix beri baana ka hartay waa nin soomaaliya oo sheegay inuu lix habeen u hoyanayo madaarka magaalada uu joogo si uu u soo dhoweeyo xaaskiisa oo lix maalmood kadib la filayo inay timaado faahfaahinta goordhow ayaynu maqli doonnaa waxa se aan meesha ka maqnayn suugaantii iyo heesihii dabacsanaa iyo qodobo kale oo aan hubo inaad caawa ka heli doontaan dhegaystow xaaskaagu ay muddo dheer kaa maqnayd oo aad dal shisheeye ku noolayd wax badan aad ka dhur sugtay dhawaaqa ka soo yeedha xafiiska laanta socdaalka ee dalka aad ku nooshahay oo aad muddo hore u gudbisay inaad xaaskaaga rabto in laguu keeno wax jawaabaha kuu imanayaa kolba nooc noqdaan oo maalinba hawl cusub laguu diro waxaa duco iyo faataxada iisoo marag ku celcelisaba marka ay hawshaasi kuu soo dhammaato ee aad maqasho waa laguu oggolaaday inay xaaskaagii kuu timaaddo hubaal farxad iyo damaashaad waad riyaaqi diyaargarow iyo garhkood sii xiirxiirato iyo kharashka tigidhkood isku dubaritaa waxay noqon doonaan howlaha ugu badan ee aad qabato waxa aan kaa maqnayn inaad maalmaha tiriso oo ay sugiddu kugu dheeraato in ka badan intii aad hore u sugtay balse dhegaysta weligaa ma ku fikirtay inaad eriboodka sii seexato laga soo bilaabo maalinta laguu oggolaado ilaa ay xaaskaagu kaaga imanayso jawaabtaasi nin lagu magacaabo xasan maxamed saleybaan tubeec ayaa yidhi haa anigaaba iminka madaarka dhexdiisa jiifa cajiib xasan tubeec wuxuu habeen dhoweed la soo xidhiidhay barnaamijka caweyska washington xasana uu kusoo dhowow barnaamijka sheekadaasi aad haysanaa noo soo daa waxaan rabaa sheekadan inaan idinla wadaago haddii ay suurtogeliso walaashayda qaaliga ah dhammaantiinna waa idin salaamayaa v o eda waa meesha keliya aan dhegaysto waktiyada aniga aan firaaqada le guriga aan joogo xataa hadday i dhaafto mobeelkan intaan soo rogtaan anigoo seexanayaan wallahi shitaa inaanan been kuu sheegayn idaacaddiina saan u jeclahay keliya waa mahadsantahay xasan bal sheekada noo bilow walaal xaaskayga muddaan kala maqnayn waddankan ayaan ku noolaa iyadana etoobiyay joogtay marka hadday ii ogolaadeen sanadkan cusub bay ii ogolaadeen marka de waa iska taqaanaa marka odayga loo imanayana dee boorkuu iska sii jafayaa moogtaha gurigii iyo wixii markaan kala hagaajiyo dee wax walba aan gurigii u dhamaystiray hahee gurigii wuu quslayaa gurigeyga haddaad caawa aragtid waa waa aroos laba jira
ma maqasho ma maqasho nin baa badda ku ku aqalgalay badda gudaheeda nin baa ku aqalgalay ma maqasho hahee qolkayga caawa kaas waa ka daran yahay waan gartay si sida la yaqaan baad Marka usoo waa- nuurisay marka waan fikiro joodarigayga intaan laalaabtay mar qura un baan is arkaanoo eliboorka taagan waan gartay marka intay imanaysa xaaskayga halkaasaan ku sugayaa oo aan jeclahay oo orideeda iyo ciyaalkayga insha allah hadduu ilaah yidhaahdo lix beri baana ka hartay marka hadda ma erboodkaad igala hadlaysaa haa caawa erboodkaad seexanaysaa xilli dambey kuu tahay sidan qiyaasayo caawo eliboorkaan seexanayaa halkaasaan joogayaa halkaasaan ku noolaanayaa lixda beri xitaa waan gartay marka qabow badan baa jira waxaad go'aansatay joodarigaagii intaad soo qaadato inaa erboodka seexatid way iga go-an tahay ubaxiina dhinac baan ku sitaa ubaxii markaama waxaad istiri gurigii aad nuuriseed sharaxday ha sii dhex seexano ha duugeynine markay yimaadaan uun adiga iyaguba bacda ka jara waa halkaa weya halkaasay bahasho u dhibataa waan gartay marka adigu ma ka baqaysid miyaa qabow badan baa jira xilligan qaboobaha lagu jiraa inaad meesha dhexani kugu gasho adoo jiranba lagu yimaado wallaahi walaal eh, horta wixii dhacayaa waa xagga allay ka qoran yihiin kow dhe haye Eh, laakiin eh, waxaa la yidhi adduunkan waari maysida war ha kaa haraa la yidhi waan gartay muddo intee leg baa isqabteen marwada Eh, labada kun iyo wax labadii kun baan guursaday intee leeg baa isugukiin dambaysay oo idaan isarag dee toddoba sano hadda way kusii dhowdahay oo idaan isarag mar aan etoobiya ugu tagay ayaa jirto oo waa iska taqaanaa waddanka waa iska dhib badan yahay eh, ma kuu saamixisa inaa mar walba aad tagtid Mhm.
hal mar baan u tegay walaal hal kil hal ma- hal sanaan u tegay labada kun iyo labadiin ahayd baan jeclaa waa gartay xasan marka arrintan maxaa la odhan karaa ma jacaylba mi- ma xiisa maxaa la odhan karaa macnaha wallaahi walaal eh, ciyaalkayga iyo xaaskayga waan jeclahay aad baanan ugu hiloobay Eh, kolley waxay aniga iga tahay jacayl aniga xaaskayga aan u qabo iyo hilow ciyaalkayga aan u qabo waa tahay marka eh, hadda erboodka ma lagu ogolaanaya inaad lix cisho adiga iyo joodarigaaga oo dalka galgalataan
waddankan yurub waad iska taqaanaa waktigu waa iska socdaa moogtaa waa iska faraxsanaa aniga sanadkanba siduu u bishayba waa iska faraxsanaa sida ciyaalkayga la iigu ogolaaday walaal marka farxadda ayaa igala weyndha wax kasta oo maaragtay dhacaya haa farxaddana waxaa kaaga daran waxayba la soo koosatayba sanad cusub oo dee dadkoo dhan ay wada faraxsan yihiin waan gartay marka lix cisho imika kuu hadhay oo aad halkaasi aad seexan doonto xasanow een, arrintaada maadaama oo allaha u naxariista ee nin fanaana oo soomaalidoo dhan jeclayd oo ereyadana samayn jiray uu ku dhalay maxamed salebaan tubeec adigu qisadaadan wax ma ka samaysay Eh, walaal way jirtaa qiso aniga aan sameeyey oo igu saabsan oo jacayl bela ka dhacday ah laakiin waxaan rabaa in aad dib iigu dhigtid oon soo habeeyo wixii waxay ku fiican yihiin iyagoo habeesan inaan kuusoo gudbiyo laga yaabaaba xitaa inaad ilmaysid allahayaay haye kii ilmada ku daadanaysay xasan aad baad u mahadsan tahay soo bari baan ku leenahay waa idin salaamaya aad baan idin salaamaya aadna waa idin jecelahay v o eda
waa hagaag dhegaystayaal cawiysin wanaagsan baan idin leeyahay meel kasta oo aad joogtaan haatanna aynu u gudubna qayb kale oo ka mida waraysigii xiisaha lahaa ee xaawo jaamac cabdi haddee xaawa habeenno hore inooga sheekaysay jacayl iyada soo maray iyo kuwa asxaabteeda ay ka aragtayba suugaanta ay tirisaa qayb intee leeg bay ka qaadatay danta guud iyo danaha soomaalida bal aan idinku wareejiyey wariyahayaga barkhad maxamuud kaariye oo xaawo dhowaanta ku waraystay magaalada hargeysa waxaa weeye aan usoo noqono nolosha qaybeeda duwan aragga naafaad ka tahay adigu bulshada dhinacyadeeda kala duwan ama inta naafada ama inta kale maxaad ka tiri noloshayada
dabcan anagu markaan nahay dhallinyaro waxaa waajib nagu ah inaan ilaashano dhulka diinta afka dhaqanka iyo waxbado waxyaabaha aan leenahay anagu soma marka inaa wax ka idhaahdana de waxaan umaleya jacaylkaada uxiisaynaysa su-aalaha jacaylkaad igu badisay laakiin dabcan hawa loo baahaya laakiin tanqudheedu waa waxay baahi kaloo jirta iyaduna dabcan sugaanta qaybo badan baan kaga hadlaa wadanigo ka dhex iyada wadaniyada maxaad ka tiri
aad baad u mahadsan tahay maase waxaa jirta la yidhaahdo sirgaxan runtii maasaas waa wadaniga hase yeeshe waxaad moodaa inay sarbeeban tahayo inta badan dadka aanay u arag malaha inay saas wadani u tahay hase yeeshee waa wadani qaybo badan oo runtii wadaniyadaana isugu jirtaa iyo noloshii sirgaxan waxay ka hadli doontaa soomaalinimada dhabtaa soomaalida markaynu nahay waa la yaqaanaa dhulka soomaalida waa la yaqaanaa dadka soomaalidu waxay leeyihiin awoodo kala duwan awoodda runtii qaniya waxay leeyihiin dhul qaniya waxay leeyihiin geesinimo dee wax lagu garto oo soomaali la yidhaahdo ayay leenahay hase yeeshee soomaalida wakhtigan joogta waxaad moodaa inayn ahayn soomaalidii la yaqaanay ama ina looga xisaabtami wixii looga xisaabtami jiray soomaalidii hore taasoo kale baraarujin bay ka siinaysaa dadka waxay kala xusi doontaa maasada sirgaxan qof adigu kula jira haddana kaa jira qofku dilay oo intuu geeridaada ka tagayay haddana sugaya inaad dib u dhalato macnii waxa weeyaan haddana in yararkaa jirciyo qof baa jira amba dowlad baa jirta ama groub dad baa jira waxay isku dayayaan adiga inay yani waxyaabaha dantaada oo dhan ay kaa hor istaagaan oo kaa jaraan waxay kuu tilmaamayaan meel aan faa'iida kugu jiran ya haddana waxay ku leeyihiin waxay isaga kaa dhigayaan halkaa faa'iidada aan kuugu jirin intaad tagto inaad ku barbaarto wax ku noqoto marka waa baraarujin iyo wacyigelin waa baraarujin iyo wacyigelin haddaan kusoo dhawaado maasada sirgaxan waxaad tidhaahdaa adduunyay sirgaxaney siloonay sanaaray gudcursama cadceed sugan tii lagu sargooya safaraan degaynay goob laga sodcaalaay noloshaadu waa silis silsilad aan la gaadhayn subax noolba waayuhu wejuu kuu sameeya mar waa siliciyo xanuun mar waa sidi iyo ciyaar mar waa siiqiyo baroor mar waa sacab iyo mashxarad mar waa seeto iyo dabar mar waa siriq iyo hoggaan mar waa siriq iyo hoggaan mar waa siiga iyo boor mar waa sado iyo xareed mar waa salo iyo kulayl mar waa saxasaxa qabow saacaddii la joogaba suuradaada waa cayn waa adduunyadii moogtahay oo isbabedelkeedii waan gartay intaasoo noocba noloshaa leh ayaa leh waan gartay maxaad sabatay nacasoo weli adduunyada way ka hadlaynaaye maxaad sabatay nacasoo inta saartay oogada sinta bidix ku qaadoo si diidi hobay ku tidhi markuu kuu samaadee qalbigii ku siiyana maxaad seere oo mane saldhig uga yegleesho ku sagsaagtay weliga hayeeshee sideedaba lama simina faruhuba way kala sarreeyaan aadmiguna sidoo kale wuu kala sadron yahay samaar waxa sheegtana waxaa lagu sifeeyaa lagu baadi soocaa sida ay salaadiyo sujuudda ugu badan tahay mar labaadna sida isku garashada ku saanyaday sariigtiiyo xishoodkuna waa sirtiisa gaarka qofka wanaagsani waa kuwa marka lagu yidhaah dadku waxay ka bixiyaan aragtiyo kala duwan soo maha dabcan laakiin anigu waxaan qofka wanaagsan u aqaano ee halkan ku xusay sariigtiiyo xishoodkuna waa sirtiisa gaarka qofka wanaagsan aniguna sifaha guud waxaan ahay mid sararh weyn saddex baac ka joog dheer midabkaygu waa sugud midabkaygu waa sugul mididaydu waa seef sargaal amarka bixiyiyo suldaanta ajiraan ahay garashada salkeediiyo sumadeedu waa ani samanoo haraawina siduu maansidiisii sirta nolosha igu yidhi marka aad subeeciyad boqorkiyo sitaac iyo saddex qayd ku soo ladho diintayda si aad yasahay aniga ii tahay ruux iga sitaa qurux maba saaro dunidan dhanka kale sokeeyow saxar waan ka dhuubnahay saqiir waan ka gaabnahay mididaydu sabanadan waa saawir baasoo inkastoon u sara kaco soofeeyo weligay beer masaafisee garo miskiin sadaqa dhowriyo miskiin sadaqa dhowriyo bisad suxsan baanahay dadka kii soorana sun baan ku abaalaya saygaygu nuuraay marka uu samaan iyo wanaag iila sara kaco seedahan ka gooya sagaal waran bay igu yaal sin iyo bowdaan ka jabay godobteeda saaxiib qof aan saara maaqaan aqalkaygu waasaab ka daloolo sararaha waxse aan ku soo xidhay ku saynsaabay maansada ninka saaka joogee geeridayda sahashee walqashayda sugayow saadir waa ayla ahay sacmadooba mu dhiman sidigtiina may korin anna sigashadaydani ima suulinaysee allahayow isama bixi saa dambaynu eegiya allahayow isama bixi saa dambaynu eegiya waan gartay
haatanna waa qaybtii halabuurka iyo heesaha waana qaybtii saddexaad ee waraysigii aan dhowaanta la yeeshay fanaanka weyn cabdi xasan dige cabdi goormaad adigu wadankii ka soomaaliya kasoo dhoofteed kasoo mise waad soo qaxday mise intaan dagaaladu dhicin baad soo baxday maya horta markaa dawladii waa jirtay markaan imid halkan canada waa tahay waa sagaashan iyo kowdii laakiin laakiin markaas xabadihii baa iska socday
marka iyadoo dhinac soomaaliya ka mida ay dagaalan ka socdaan laakiin aan weli magaalada muqdisho joogtay lasoo gaadhin baad iska soo xidhxidhantay exactly dalkii dib ma ugu noqotay waxaan tegay hal mar goormay ahayd qiyaastii sideetan waxa weeye laba kun iyo saddex iyo tobankii baan tegey way dhoweyd maxaad ku soo aragtay gobolladii aad martay kollay war iguma saagana oo internetka iyo waxaas oo dhan baan kala socdaa laakiin hooyadii islaamtii iyo dhashay baan oo aanan arag abaaro adigu labaatan iyo dhowr sannadood unbaan u aaday hooyo ilaanta adduunyadu hubaashi aliskama baxdeenu baan u qaaday moogtay markaa arti alla ycisag alla ycisag hadyad fiican si fiican baan u gartay cabdi markii aad soo dhooftay ee aad canada timi durba ma shaqaad hore ka bilowdo nolosha waad la qabsatay mise muddo isku kaa qaban weyday qurbaha iyo dalkaagii aad ka timid haa markaan canada imid adduunkaas canada umbaan magaranaysaa dhinac isaga jiray waa iska dee magaranaysaa waa iska qurbo waa iska magaranaysaa meeshaad lahayd maaha oo meel magaranaysaa ad ku cusub tahay marka laakiin wixii dhacayaba dhankaagaad haysatay
hadid waa kushideese meel baa maamaa baa jirta la yidhaahdo haddaad rome tagtid sida romans oo kale u dhaqan baa la yidhahdaa mogta absolutely cabdi aynu ku yara nasanno heesta la yidhaahdo ayaan anaa iskale adaa erayadeeda sameeyey anaa ereyadii music anaa iskale goormay ahayd iyana iyadana waxay ahayd two thousandkii bay ahayd baan filaya dee master intii aad canada timid baabad maaxato suugaantaada iyo maaragtay gabayadaadba soo maaxeen firaaqaan isku helay
adigan dadka ku jeclaa intaad jikaadhigtaa marnaba ku dagaalimayo marnaba libkaa dirimaayo marnaba ku dagaalimayo ayaan lagu kaadrimaayo
waa gartay heestaa ayaa ayaan intaaynu ku soo dhaafno ayaan iyanama waxay xidhiidh la leedahay heestii qaysiya leyle eed adigu iyadana tirisay maya maya maya xiriir lama laha taas waxa weeyaan laba horta heestan waxaa sameeyey waxaa ra'yigan baa laga dhiibay waan gartay inan jooga hadda canada jooga ayaa- ayaa u heesayaa inantiisa a- xaaskiisa xaaskiisu wuu heesayaa ayuu u heesayay ha ayaantu marka aniga ma aha Ah, xaaskiisa maaha jacaylkayga ma aha laakiin waa jacaylkiisa waa isaga waan gartay aniguna marka isagaad wakiil ka ahayd
weliba heestaan heesahayga heestaan ugu jeclahay wey Eh, cabdi bal iiga waran nolosha eed aad cusub ee aad ka bilowday qurbaha in dhawaalo laguma maqal eh, fankii miyaad ka baxday mise waad ka mashquushay horta waa waxa weeyaan waa iska mashquulay horta waxaanay nin shaqaystaan ahay waa tahay oo marka dee firaaqo ayaa u heli karaya midda kale dee- midda kale xaalkuna waa isku kulul yahay waxa weye qabow iyo maalin walba waxaa ma garanaysaa meeshan afarta xilli baa isku kaa bedelaya afarta xilli baa isku kaa bedel
oo haddii madaxaba kor loo qaado
aad iyo aad xaalkeedu meeshaan caadi ma aha waa gartay cabdiyow ladaney heestaa goormaad qaaday heestaa waxaa iska lahaa anigu ma lihi heestaa ereyada laba baan ku leeyahay laakiin heestaa ninkii qaadi jiray maandeeq iyo waxaa wada qaadi jiray iyo nin la oran jiray eh, axmed laakiin mar ka mida miyaa duubtay adigu maya maya halkan aan ku duubay heestaa waa soo cusboonisiiyey ha waa tahay heestaasi ayaanu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii caweyska washington ee toddobaadkan inta aynu dhegaystayaal mar kala kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo caweysin wanaagsan
laafyahaluladaney leexleexiladaney lugadaliladaney dhibanweyaadu sahra ciidle nuur oo barnaamijkaasi nala socodsiinaysa aad iyo aad bay u mahadsantahay haatanna gobolka gado shan qof oo caruur u badan ayaa u geeriyootay tuulada saable ee hoos timaada degmada buurdhow ee gobolka gado cudurka jadeecada arrimahan ayaa sahra cabdi axmed ay ka waraysatay doctor aadan cabdi goome oo ah dhakhtarka guud ee cisbitaalka magaalada garbaari
ana hadda waxaan ku suganahay degmada garbaharey degmada buurdhuwa iyo degmada garbahareyna waxaa caafimaadka wada qaabilsan isku hay aada la yidhaahdo furoka ee laga leeyahay wadankaasi ireland ayaa fangaraysa marka waa isku daawo waa isku warbixin waa isku waa laba degmo isku dhow iskana warqabo marka sida wararku lagu soo gaarayaan cudurka jadeecada ayaa wuxuu ka bilaacay tuulo la yidhahdo sabley oo u dhow degmada buurdhuwo oo u jirta ilaa dhowr iyo toban kilomitr dhinaca gedo ah Een, waxaa naloo xaqiijiyey cudurka jadeecada inuu ku dhacay dad ilaa soddon iyo dhowr qof gaarayo ilaa haddana ay u dhinteen shan qof oo ka yar shan sano waa tahay marka dadka dhintoo dhan haatan waa caruur sidaad ii sheegayso ma dad waaweyn oo cudurka uu soo ritaa marka jiro dad waaweyn oo cudurka uu soo ritay iyo dad yarar oo cudurka soo ritayba waa jiraan wuxuuna u badan yahay ilmaha ka yar shanta sano shanta qof ee ku dhimatay sida naloo xaqiijiyeyna waxaa waaye shan ilm oo shantuba ay ka yaryihiin shan sano waa tahay dadka marka ma meel gaaroo lagu karantiilay ama isbitaal gaaroo la dhigaa jiro mase qof walba iyo gurigiisa iyo halkuu cudurka ku qabtuu yaallaa runtii meesha waa meel tuulo ah sidaan kuu sheegay degmada buurdhuwana u dhow qolooyinka caafimaadka anaga meesha noo joogaan inta badan la xirigeynay shaqaale ayaga ka mid ah oo qaab gurmad ahaan iyo lug ahaan meesha ku tagay baa jira soo xaqiijiyay dadkan daaweyn iyo wax gaarsiiyey soo arkay marka runtii shaqaalahaas markay meesha tagaan waxay bilaabeen wacyigelin iyo daaweyn iyo dadka in la isu keeno oo kaleeto iyo waxyaalaha ay qaban karaan oo kaleeto oo ku saabsan een, tallaabooyin caafimaad inay sameeyaan waa tahay ma jiraan hay-ado samafala inkastood ii sheegtay hay-ad la yidhaahdo turkeer in ay deegaankao dhan dhinaca caafimaadka u qaabilsan tahay haddana gudaha ee tuuladaasi ma jiraan hay-ado ama dad gargaara oo ku sugan wallahi waxaa jira hay-ado kalete oo hay-ado maxali ah ama waxaa loo yaqaana local n g osa oo degmada garbaare degan oo ka shaqeeya ayakana barnaamijyo caafimaadooda sidoo kaleto waxaa jiro ayakana kuwa kale sidaas oo kaleto udegan ama ka shaqeeya oo degmada buurdhowa degan anigu ilaa hadda ma hayo wax u tagay oo wax gaarsiiyey laakiin waxaan ku hubaa inaan inagu si khaasa isha ugu hayno xaalada deegaankaas la soconno intii qofka ku dhimatay aan ognahay intii qofka cudurka soo ritay aan ognahay cudurkan hadda xaaladiisa inay siday tahay la socno laakiin waxaa suurtagal ah in ay saacadaha nagu soo aadan ama maalmaha nagu soo aadan oo kaleeto ay tagaan oo ay sidoo kale wax gaarsiiyaan hay-adaha kaleeto ee maxaliga ee degan garbaare iyo buurgubaba waa tahay doctor aadan bal waxaad iiga warantaa dhinaca kale ee adinka deegaanka ee isku xira garbahare iyo buurdhuuba guud ahaanba sida ay tahay xaaladda caafimaad ee caruurta iyo haweenka
wallahi xaaladu caafimaad guud ahaan waa iska degan tahay hadda wax cudur dilaaca oo khataroo dhib badan ma jiraan sida loo yahay soomaaliya meel kasta oo ka midaba inteeda badan waxaa jira cuduro safmar oo dilaaca oo marmar inta badan dilaaca sanadkii mar ama laba jeer mararka xiliyada abaaraha xiliyada roobka oo kaleeto marka waxyaalahaas dhan runta ishaa lagu hayaa waa la socdaayo annaga isbuuc kasta waxaan sameynaa sahan ama dabagal aan ku sameyno kiisaskii lala gulmay isbuucaasoo dhan meel walbo ay joogto hay-adda turkeer ama waxaa la yidhahdo dabagalka cudurada xaalada caafimaad waa iska jiraan oo fara badan oo ama aan wax laga qaban karin ama aan lasoo koobi karin laakiin guud ahaan wixii tabartayda tahay ama qalab ahaan ama caafimaad ama daawo ahaan aan u hagaajin karno waa waa la qabtaa waana la hagaajiyaa wat dee lamana soo koobi karo baahida caafimaad ee guud ahaan ka jirto degmada iyo ama labada degmoba waxaad iga warantaa marka waktigan maxaa keenay in cudurka jadeecada uu deegaanka ka dilaaco maxiliyo gaara waktiyadan oo kale uu dilaacayo safmar uu u qabtaa dadka mise waa wax iska soo booda ah haddoo kale cuduro badan oo waxaa jiro dilaaca soomaaliya gudaheeda jadeecadan waxay kamid tahay cuduradaas inta badan dilaaca sida shubanka malaariyada jadeecadaas iyo kuwo kaleto oo yimaadaba hadda anagu waxaan sabab oga dhigaynaa muddo badan oo sidii laga warhayo gobolka gudihiisa waxaa iska jira isku horimaadyo iyo dagaalo iyo maxaan ku dhaha amni daro marka cudurkan wuxuu iska leeyahay kahortag tallaal ah oo la yidhaahdo kahortaga tallaalka cudurka jadeecada baa jira oo lagu tallaalo ilmaha marka cunugka uu gaaro sagaal bilood marka sida la ogyahay amni daradaas iyo isku horimaadadaas iyo isku dhacyadaas iyo meelo fara badan oo aanan la gaari karin sidii loogu talagalay in loo gaarsiiyo tallaalkaas ayuusan dhowrkii sano lasoo dhaafay sidii la rabay u gaarin marka sabab waxaan uga dhiganaa ilmo badan oo ku sugan deegaano hoos yimaada garbaari ama boorgoobo ama ceelcabee ama tuulooyin kaleta kudhowba ayaanan si saxa u helin dhowrkii sanada lasoo dhaafay tallaalkii loogu talagalay in looga hortago cudurkaas marka waxaan isleeyahay sababta ugu weyn waa tallaal la-aanta dhacday muddadaas lasoo dhaafay
kaasi waxa uu ahaa doctor aadan cabdi goomey dhakhtarka cisbitaalka magaalada garbaharey khadka telefoonka wuxuu ugu warramayey sahra cabdi axmed daqadaha yare inoo dhiman haddii aan wararka caalamka inoo kormaro qarax xoogan ayaa galabta ka dhacay magaalada kismaayo goobjoogayaal ayaa v o a u sheegay in laba ka mida ciidamada amniga ee maamulku meelgaarka ee jubba ay ku dhinteen qaraxaasi goobjoogyaashu waxaa kaloo sheegeen inay arkeen dhaawac gaaraya ilaa shan qof kuwaasoo saddex ka mid ay yihiin dad rayid ah una badan dumar la geeyey cisbitaalka magaalada kismaayo qaar ka mida ayaa la sheegay dhaawacooda inuu aada u culus yahay magaalada muqdishona waxaa lagu soo gebagabeeyey shirkii wasiirada arrimaha dibadda ee urur goboleedka igaad shirkaasi oo ahaa kii ugu horreeyey muqdisho lagu qabto muddo siddeed iyo labaatan sano ah waxaana wasiiradu ay si buuxda u taageereen dowladda federaalku meelgaarka ah oo ay ugu baaqeen inay dhamaystirto barnaamijyada inta ka horeysa sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddii fiidnimo waa naga intaas waa anigoo haaruun macruuf iyo saare cabdi axmed oo idin leh nabadgeliyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.